warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxda maamulada dalka oo hogaamiye cusub dooranaya oo waxgaradka soomaaliyeed oo ku baaqa in wax laga qabto dhalinyarada waxyaabaha maanka dooriya isticmaalo oo ay sheegeen inay dhibaato weyn amniga iyo noloshoodaba ku tahay iyo hay-adda caafimaadka adduunka oo ku baaqday in layska kaashado ciribtirka cudurka covid sagaal iyo toban subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo talaada ah taariikhdan oo ko iyo labaatanka bisha labayo tobnaad labada kun iyo labaatan iyo kow qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada barasaabyada ismaamulada dalka ee c o g ayaa ku dhawaaqay in toddobiyo labaatanka bisha janaayo ee sanadka soo socda ay qabanayaan doorashadooda sanadlaha ah shir jaraayid oo uu shalay qabtay gudoomiyaha hogaamiyaasha ismaamulada kenya ahna barasaabka dowla deegaanka embu martin wabora ayaa waxa uu ku sheegay in waxyaabaha maamuladu ay aadka u danaynayaan ay ka mid yihiin inaan lagu gacan bidixayn dhismaha isbitaalada heerka saddexaad ee guud ahaan dalka arrintan ayaa imaaneysa iyadoo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu wasaaradda maaliyadda ee dalka ku amray inay soo saarto saddex dhibic labo bilyan oo shilin lacagtaasi oo ah midda la doonayo in lagu dhiso konton ka mid a isbitaalada cusub amarkan ayaa waxa uu bixiyey xilligii uu madaxweynuhu jeedinayay khudbadii maalinka haliyeyada dalka ee mashujaaday labaatankii bishii oktooba ee sanadkan gudoomiye obora ayaa waxa uu sheegay inkastoo aysan maamul goboleedyadu kasoo horjeedin dhismaha isbitaalada haddana in ay muhiim tahay in hawshan loo fuliyo sida dastuurka dalka waafaqsan maadaama caafimaadka uu yahay shaqo u qaybsan maamulada iyo dowlada dhexe waxa uu dowlada dhexe ku booriyey inay dowladeegaanada u ogolaa inay kaalintooda ka qaataan hawshan iyadoo oo ay tayeynayaan xarumihii hore ee caafimaadka sidoo kalena ay la soconayaan kuwa cusub ee la dhisayo golaha hogaamiyaasha dowla deegaanada dalka ayaa sidoo kale waxay ku baaqeen in dib u-eegis lagu sameeyo dhaqaalo gaaraya lixdan iyo labo bilyan oo shilin oo ka mid ah qarashaadka joogtada ah ee uu dejiyey guddiga qaran ee qoondeynta dakhliga kaasi oo ay kaga ambaqaadayeen qarashaadka loo adeegsanayo doorashada guud ee labada kun labayo labaatanka martin wabora ayaa waxa uu tilmaamay in gobolada qaarkood ay leeyihiin dhul aada u baaxad weyn marka la eego kuwa kale sidaa darteedna kharashaadka ku baxaya waxyaabaha ay ka mid yihiin ka qaybgalka dadweynaha iyo wacyigelinta ay suuragal tahay in ay ka duwnaato kuwa dhul ahaan kooban dhanka kale waxa uu master wamborah uu ku dhawaaqay in haweeneyda lagu magacaabo mary mwiti ay noqonayso madaxa fulinta ee golaha c o g saddexda sano ee soo socota barasaabka dowla deegaanka narog samuel olutunai ayaa isna waxa uu ka hadlay goobta isagoo shacabka ugu baaqay in ay si aadah uga taxadaraan faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban inta lagu guda jiro fasaxa ciidda kirismas waxa uu sheegay in aysan ogolahu marnaba taageereynin tallaabo kasta oo dalka lagu xirayo maadaama ay saameyn ku yeelanayso dhaqaalaha dalka sidaa darteedna kayaanka loo daayo in ay sii wataan ganacsiyadooda iyaga oo sidoo kale u hogaamsamaya tallaabooyinka caafimaadka ee lagama maarmaanka ah xildhibaankii hore ee deegaan baarlamaaneedka waqooyiga laikipia ayaa waxaa lagu sii daayay dabiin lacageed oo gaaraysa boqol kun oo shilinka dalka ah inta go-aan laga soo saarayo racfaan uu maxkamadda u gudbiyey siyaasigan hore ayaa maxkamaddu shantii bishii kooyo tobnaad waxay ku xukuntay xabsi hal sana ah kadib markii lagu eedeeyey in uu weeraray xildhibaanada hadda ee waqooyiga laikibia xili ay ku sugnaayeen daarta harambeya hoose ee magaalada nairobi kooyo labaatankii bishii noofembar ee sanadkii labada kun lix iyo tobankii shan iyo labaatankii noofembar ee sanadkan ayuu mar kale maxkamadda geeyey racfaanka uu kaga soo horjeedo xukunka lagu riday qareenkiisa ayaa ku doodaya in maxkamadda aysan ku saxsanayn xukunka ay mudanaan hore duldhigtay maadaama sida uu sheegay cadaymuhu ay muujinayaan in xildhibaaneed koreere ay ahayd qofkii gardarnaa amaba khaladka lahaa mudanaha hore ayaa doonaya in maxkamadda sare ee dalka kusii dayso damaanad iyada oo la sugaya dhageysiga iyo go-aan ka gaaridda racfaanka uu maxkamadda u gudbiyey wararka ka imaanaya dowlad deegaanka kuwaale ee gobolka xeebta dalka ayaa sheegaya in haweeney labiyo soddon sano jir ah iyo cunugeeda oo laba sano jir ah webiga ay ku geeriyoodeen haweeneydan oo lagu magacaabi jiray umazi menza iyo wiilkeeda yar ayaa waxaa biyuhu ay ku dhinteen xili ay isku dayayeen in ay ka gudbaan webiga oo buuxdhaafay waxay doonayeen inay dib ugu laabtaan gurigooda kadib markii ay kiniisad ka soo baxeen dhacdadan ayaa waxaa xaqiijiyay taliyaha saldhigga booliiska ee deegaanka ay mashaqadu ka dhacday oo lagu magacaabo fareed umpaka wuxuuna sheegay in ay socdaan dadaalo lagu soo saarayo meydadka labada qof arrintan ayaa kusoo beegmaysa maalmo un kadib markii la sheegay in halkaasi saddex caruur ah ay ku nafwaayeen iyaga oo aan weli meydadkooda lasoo saarin
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
hay-adda bisha cas ee dowladda qatar ayaa waxaa iyadoo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ay soo gabagabaysay howlo qaliimo kala duwan ah oo ay ka waday deegaano ka tirsan soomaaliya sida ay qortay wakaaladda wararka soomaaliya ee soona mashruucan ayaa ahaa qaliino xagga dhagaha sanka iyo cunaha iyo mid guud waxaana ka faa-iideystay boqol lix iyo toban qoys oo ay ku jireen sideed boqol labiyo toban bukaan kuwaasi oo badankoodu ah dadka barakacyaasha ah iyo qoysaska danyarta ah ee ku nool caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo magaalooyin kale oo dalka soomaaliya ka tirsan mashruucan oo socda muddo laba bilood ah ayaa waxaa ku baxay dhaqaale ka badan nus milyuun riyaalka dalkaasi qatar ah iyada oo hay-adda bisha cas ee wadankaasi ay kaga mahad celisay dhakhaatiirta khibradda leh ee fuliyey howlaha iyo wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya oo kaalin mugla ka qaadatay hirgelinta mashruucan qaar ka mid ah waxgaradka iyo culimmada soomaaliyeed ayaa ku baaqay uguna baaqay hay-adaha ammaanka in ay qaadaan tallaabooyin wax looga qabanayo oo looga jawaabayo dhibaatooyinka bulshada soomaaliyeed ay ku hayaan waxyaabaha ammaanka dooriya amaba daroogooyinka qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ayaa waxaa lagu soo waramaya in si aada ay u adeegsadaan waxyaabaha maanka dooriya taa oo sababtay in dadkaasi noloshoodu ay noqoto midaan toosnayn oo xitaa falalka amni darrada ana ay dalka kusoo bataan nabadoongeese cismaan oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ku baaqay in meel looga soo wada jeesto dhibaatooyinka daroogada ay soomaaliya ku hayso waana caruurteenni waxa ku baaba'aya meesha dad cerka ka yimida ma aha gobollada dadka soo doontay ma aha waxa meesha lagu hayo dadka deegaankeenna oo annaga dadkeenniya ayaa dhibku meesha ku haystaa waana karoone midka yacni cudurka ahoo dadka dilaaya mid ka daran oo carruurta dhan oo soo baxaysa qurjubka dhigaaya oo awsan dad soo baxayn yacni dhibaatadaasaa meesha taalla marka waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka wasiirka amniga taliyaasha saldhigyada guddoomiyaha degmooyinka iyo inta nala maamushay oo arrintaa noo qabatay waan u mahad celinaynaa annaga waxaan rabnaa waxaan dhimanna inay noo qabtaan iyagaa amniya wax qaban kara yacni dad shibila waxba qaban karayo laakiin wuxuu raalli ka yahay inta badan xumaantii meeshaan tiilay yacni waxay ka qabtaan aadaan uga mahad celaynaa dadka ka maqan hadda galabtoo la raba inay yimaadiin ama nabadoon ha ahaadaano ama ganacsato ha ahaadaano iyagana waanu cudur daaraynaa waa laysu iman doonaa balaayo kastasa in laga hortagay rabtaa dad bilaaba waa la bilaabay galabtana muxaadaradu waa bilow marka dhallinyaradaas yaryar haddii kulligoor ay eber soo baxaan geed caleen ka dhacday dadka waaweynon anugu ka mid ahay meesha waa ka baxayaane haddaba dalka haddii ilaahay adduunku taagan yahay yaa uddada dadku hadday sun wada cabaan oy baaba noqdaan yaa uddada dalka mayri carbeedkaa dad u naqanay wax ay ka duwan yihiin lama arko dad darooga isticmaalay oo calaq cabaya oo xashiish cabaya oo yacni taambuug cunaya oo balaaya ku dhacdoo isduraaya qurjumadow waxaad arkaysid boqolkii qofood toban hadday ka baxdo sagaashan kale baaba ay naqaayaan tobankaasiyay la joogayaan ma erigay la hadlaayaan ma looday la hadlaayaan ma gelay la macaamilaayaan ilaa inta kale qalbigaa ka gubtay waxay la macaamilaan ma leh dhibaatadaas in laga hortago ayaan isku guubaaminaynaa dadkuna waxaa la rabaa inay wax maqlaan saasaa loo baahan yahay marka aadaad u mahadsan tihiin
ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o tedros adenom ayaa waxa uu sheegay inay khasab tahay in dowladaha caalamka ay ka wada shaqeeyaan sidii sanadka labada kun labaiyo labaatanka loo ciribtiri lahaa cudurka covid sagaaliyo toban waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay in la qabto go-aamo adag si arinkan looga guuleysto hay-ada waa madaxa hay-adda w h o oo warbaahinta kula hadlay magaalada geneva ee dalka switzerland ayaa yiri waa khasab in labada kun iyo labayo labaatanka aan ka gudubno caabuqa corona iyadoo ay nagu soo food leedahay dabaaldega ciidda christmas ayuu dhanka kalena agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka waxa uu dadweynaha ku booriyey in aynan hilmaamin halista cudurka oo ay si aada u taxadaraan